بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lmu'mini mu'minka yu'jaru laga ajarsiinaayo fi nasci siibidda dhexdeeda nafta marka laga siibaayo qofka mu'minkaa wuxuu ku yimid in laga ajarsiinaayo oo dhibaatada uu maraayo iyo waxa uu la kulmaayo iyo in looga ajarsiinaayo وبالإسناad qال xdثnا هiشhام بن عmاr qال xdثnا الوليد بن مسلم qال xdثnا الأوزاعي عن عطاء عن عائشةa أن النبي صلى الله عليه وسلم dخل عalayha waa usoo galay وcindahا xميim iyadoo agteedu uu yahay qaraabo lahaa iyada usugnaaday qaraabo ay nin qof qaraabo la ahaa iyadoo uu agteeda yahay yaknuquhu lmowtu geeridu ay ceejinayso nin iyada qaraabadeeda ahayoo geeridu ay ceejinayso macnaa geeridu ay cariirinayso falamaa ra'a anabiyu sala allahu calayhi wasalama maa bihaa markuu nebiga arkay waxaa iyada dhexdeeda ku sugan oo argagaxa iyo cabsida qaala lahaa wuxuu ku yidhi laa tabta'isii ha murugoonin calaa xamiimiki qaraabadaada ha u murugoonin ninkan qofkan qaraabadaada ah fa ina daaliki kaagaasi min xasanaatihi xasanaadkiisuu ka mid ahaaday waxbaa ha u murugine xasanaadkiisuu ka mid yahay tane ajar buu ka helaayay waxba ha u murugoonin iska dhaaf marka mana ka qaadi ka haddaad u murugootidna murugtooda waxna ka qaadi mayso mar haddayna waxba ka qaadaynin adigana waxaad ku sabartaa intaas oo sakaraadayo inuu ajarku helayo taa ku sabar waay macnaha ayb xadiidkan abu xaatim wuxuu yidhi hada xadiidu munkar kitaabka cilalka oo wiilkiisa ibn abi xaatim uu jamciyey kalaamu abiihi iyo kalaamu abiihi wa abi zurca iyo uu jamciyey ayb saasuu ku yidhi buusiri laakiin wuxuu fiiriyey daahirka xadii sanadka waxa uu yidhi hada isnaadu صaxiix rijaaluhu hiqaat wاlwaliidu wain kaana yudalisu faqad saraxa bالtaxdiid alwaliid bnu muslim inkastoo uu tadliisiyo haddana wuxuu caddeeyey xadahanaa alawsaaciyu buu yidhi fazaalat tuhmatu tadliis tadliiskii marka tuhmadiisii meeshii waa ka baxday marka laakiin xadiidka hishaamu bnu camaara la gooni noqday hishaamu bnu camaarna fiihi kalaam taasaana laga yaabaa inuu u cilaynayo ibn abi abu xaatim xadiidka ayb wabihi qaala xadaثanaa bakr bnu khlfi abu bishri qaala xadaثanaa yaxya bnu saciidi an wahuwa yaxya bnu saciidi اlqaطaan can اlmuhana bni saciidi wahuwa الdubaciyu abu saciidi اlqasaam albصriy ثiqة xadiiثhu fi اlkutb الsitة can qataadaةa can ibni buraydaةa can abiihi ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala waxa uu yihi almuؤminu yamuutu bicaraqi اljabiin almuؤminu muؤminka yamuutu wou dhimanayaa bicaraqi اljabiini goonkiisa dhididkiisa isagoo ku dheehan isagoo goonka ka dhididayo yacnii wejiga meelahaas yacnii kuuskuusan ee soo baxsan iyo goonka uu yahay marka isagoo ka dhididaayo oo wejiga ka dhididayo ayuu qofka muuminka uu dhimanaa xadiidka marka dhowr macnaa lagu macneeyo macna macaanidaas mid ka mida ayaa tarjamada ibnu maaja oo waafaqa waxaana laga wadaa waa sakaraada sakaraadka uu sakaraadayo iyo shiddada markaas qabanayso ayuu la dhididaa yacnii mu'minku marka isagoo sakaraadayo dhintaa waay taas marka inuu dee calaamatu xusni alkhaatima waay marka khaatimo fiicnaan waay arrintaas iyadaana sidaasaana marka tarjamada iyo xadiidka ay isku waafaqayaan macno kale wuxuu leeyahay almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin waxaa laga wadaa qofka mu'minkaa isaga oo xalaal raadinayo dhimanayo yacnii xalaashu aada ugu dadaalaa waa shaqaysanaa waa dhididaa taasna qaaraa ku macnaynaya macnaha xadiidka ayb waxaa kaloo layihi waqiila inahu yakunu min alxayaa markuu dembigiisa arko iyo aakhiro inuu u socdo iyo xishood xishoodka ku dhacayo ayaa laga wadaa caraquljabiinka ayb sigaalkaas iyo sigaalo kale marka waa loo sheegay ayb wbihi qala xadaثna rawx bn اlfaraj wa huwa اlbazaar abuاlxasan albaqdaadiyu saduuq min afraadi bni maaja qala xadaثna nasr bnu xamaadi wahuwa اlbajaliyu abulxaariث alwaraaq ضaciifu waa ninkan ضaciif waayo asdi abulfatx اlasdi odaa waa ku yar talax tegayo waxa uu yihi wuxuu sheegtay anahu waxa uu yihi yadacu اlxadiiث yadacu alxadiid oo wuxuu ka dhigay nin wadaaca oo kaleu ka dhigay laakiin ma xoog badna warkaas xadiiduhu yacni min afraadi bni maaja qaala xadaثana muusa bnu kardamin wa huwa majhuulu min afraadi bni maaja can moxamed bni qays wa huwa alqaas almadaniyu hiqat can abi burdata wa huwa abi burdata bni abi muusa alashcariy can abi muusa cabdillaahi bni qays qaala sa'altu rasuula اllahi sal l slam nabigan su-aalay buu yidhi mataa tanqaطicu goormay go-eysaa macrifatu lcabdi addoonka garashadiisa min annaasi dadka xaggeeda ay ka go-ye qaala waxa uu yidhi idaa caayana haddii uu arko idaa caayana marka maxaa waxaa laga wadaa hadduu malaa'igta arko oo wixii qeybka ka ahaa marka uu arko bis waayo macrifadii dadka iyo wixii xaggan waa ka go-ya bis khalaas naam marka idaa caayana marka idaa caayana malaka almowt malakulmowtkana goormau arkaa waa marka ay towbadana aan la aqbalaynin waa markay nafta kaalxamaha soo dhaafto ayib xadiidkan isnaadkiisu aada u daciif u yahay waa sanadkana waa soo sheegnay ayb qaala baabu maa jaءa fi taqmiid اlmeyit marka xadiidkan dambe hadda aan soo dhaafnay tarjamada meesha uu ka waafaqayo de iyada marka uu dadka garashadii dadka markay ka dhammaato xaggiisa xaalad adaguu gala dembi dhaafuu ka helaa marka waa musiibo oo isaga lasoo gudboonaanaysa marka dembi dhaaf buu ka helaa qaala baabu maa jaa-a fii taqmiidi ilmeyiti meyidka indha u laabidiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qofka dhintay meydka in loo indhaha in loo laabo oo marka ruuxda ay ka tagto aragga ruuxduu raaca marka waxa ugu horeeyo la sameynayo in indhaha loo soo celiyo waxaa kaloo raacayo xubnihiisiina in laysku aadiyo markaas ilaa weli ruuxdii baa kasii dhow waa laysku aadin karaa markaas laakiin haddaan laysku aadinin hadhow xubnihii ma laysku soo aadin karo in la jebiyo unbay noqoneen wabihi marka qofka meyd qof dhimana iyo la joogo inuu indhaha u laabo horena waxa ka horeeya intuusan dhimanina talqiinkii iyo laa ilaaha illa allahu inuu u laqina iyo waa soo marna hadal wanaagsan in agtiisa lagu sheegoo loo duceeyey iyo waxyaabaha la midka wabihi qaala xadaثanaa ismaaciil bnu asad wa huwa ismaaciil bnu abilxaariث asad ibni shaahiin waa soo marnay huwa saduuqa qala xadaثna mucaawiyaة bnu camri wahuwa alasdiyu almacniyu yucrafu bibni اlkirmaniy ayaa loo yaqaanaa hiqat xadiiثhu fi اlkutub الsita qala xadaثna abu isxaaq alfazariy abu isxaaq alfazari ibrahim bn mxamed bn اlxariث ala yihaahdaa siirou lahay siiro kitaab siira abuu lahaa oo qaar madbuuc ka ah aaduna ghazawaadka iyo aada ugu caanbaxsanay عن khالد الحdاء وهuوa khالد بن مهران عن أbي qلابة وهuوa cبد الله بن زيد الجرمي عن qبيصة بن ذؤyب عن أmi سلمة qالت dخل رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم على أbي سلمة نبga أbو سلمة usoo galay وqad شhaqa baصرهu isagoo aragiisii ou yaعnي tegey ou jeex ou yaعni ou kala tegey aragiisii faaqmadahu waa u laabay nebiga sal ll ly slam uma qaala wuxuu yidhi ina ruuxa ruuxda idaa qubida haddii la qaado tabicahu lbasaru aragga ayaa raaco aragga ayaa raacay alimaamu nawowi wuxuu yihi shaqa basaruhu huwa bifatxi shiini waaye wa rafci basaruhuna waa marfuuc huwa faacilu faacilu shaqa haakada dabطnaahu wahuwa اlmashhuur wadabaطahu bacduhm basarahu shaqa basarahu wahuwa صaxiixu ayضا dabdigana waa صaxiix washiinu maftuuxa shiintuna waa kor dhiganta shaqa shiinku bilaa khilaafin iyada qaadi ciyaad wuxuu yihi qaala saaxibu اlafcaal yuqaalu shaqa basaru اlmayiti wa shaqa اlmayitu basarahu labada marka shaqa اlmayitu basarahu iyo shaqa basaru اlmayiti marka yatacaddaa walaa yatacaddaa wamacnaahu shakasa koroo u baxay waa kor kama fi riwaayati اlأkraa ibnu sikiid isaga wuxuu yihi islaax fi lislaax islaax lmantiq waljawhariyu jawharina saxaaxa xikaayatan can ibni sikiid isagoo ka ibni sikiid ka xikaayoonaya yuqaalu shaqa basaru اlmayiti walaa taqul shaqa almayitu basarahu hadhihin wahuwa aladii xadarahu lmowtu waa kan geerida ay ku timaado wasaara yanduru ila shayi waxbuu fiirinaa laa yartadu ilayhi tarafuhu araggiis ma soo noqonayo yani marka uu aragga hal meel keliya ou aado ounan soo laabanaynin wa bihi qaala xadahanaa abu daawuud sulaymaan bnu tawbata wahuwa anahrawaaniyu saduuq min afraad bni maaja qaala xadahanaa caasim bnu caliy whuw abوlxasan الtaymiyu alwaasiطiyu صaduuq rubamaa wahm qaala xadaثanaa qazacaة bnu suwaydi wahuwa albaahiliyu ضaciif tirmidi ibnu maajaha u wariya can xumaydin ilacraj waa xumayd bnu qays can الzuhriyi can maxmuud bni labiidin can shadaad bni awsin qaala qaala rasuulu اllahi salى ly slam idaa xadartum mowtaakum kuwiina dhimanaya haddaad xaadirtaan faaqmidu اlbasara araga u laaba faina albasara yatbacu ruuxa araggu wuxuu raacayaa ruuxda waquuluu khayran khayr dhaha faina almalaa'ikata maxaa yeele malaa'igta tu'aminu way aaminsanaysaa calaa maa qaala ahlulbeyti qoyska ama dadka gurigaa jooga waxa ay dhahayaan ayay ku aaminsanayaan ayb isnaadkan marka qazacatu bnu suweyd baa ku jira waa daciif laakiin shaahid buu leeyahay oo xadiidkii hore iyo kuwayaalo kale qaala baabu maa jaa fi taqbiili اlmeyiti meydka dhunkashadiisa wixii ku yimid yani meydka dhunkashadiisa yani meydka in la dhunkado wabihi qaala xadaثanaa abu bakr bnu abi shayba wacaliy bnu muxamedi wahuwa طanaafisiy qaala xadaثanaa wakiicun huwa bnu اljaraax can sufyaana wa sufyaan thawri can caasim bni cubayd illaahi ninkan waa daciif caasim bni cubayd illahi can ilqaasim bni moxamed can caaishata qaalat qabala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu dhunkaday cuhmaana bna madcuun cuhmaan bnu madcuun uu dhunkaday wahuwa meyitun isagoo dhintay fakaannii waaba aniga oo anduru aan fiirinayo ilaa dumuucihi ilintiisa ilmadiisa tasiilu ay xaal ay qubanayso calaa khadayhi ay ku daadanayso dhafooradiisa yacnii dhabanadiisa ay ku daadanayso xadiidkan isnaadkiisu waa daciifa waxaa ku jira caasim bnu cubaydillaahi weliba idiraabna waa sameeyey waa qad idarab ayb xadiidka marka ninkan ku jiro daciif ku yahay qolooyinka marka wariyey oo dhan duruqdiisa waxay ku wariyeen caasim bnu cubaydillaahi yaa ku jira kulli siyaalo kala duduwan baa loo wariyey laakiin caasim bnu cubaydillaahi baa ku wada jira ayb ayb wabihi qaala xadaثanaa axmed bnu sinaan walcabaas bnu cabdilcaظiim wahuwa alcambariy wasahl bnu abi sahlin wahuwa zanjala waa soo mar qaaluu xadaثanaa yaxya bnu saciidi can sufyaana can muusa bni abi caaisha can cubayd illaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin wacaaishata ana abaa bakrin abu bakr qabala annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu dhunkaday wahuwa meyitun isagoo meyd a nebiga marka kan dambe marka abubakaraa dhunkaday saxaabadiina waa joogeen waa mawquuf hadda xadiidkan laakiin waa saxiix mawquufkiisa saxiixuu ku yahay kii hore laakiin marfuucuu ahaa xadiid marfuucuu ahaa ayuu ahaa kii hore marfuucaas marka dacfi baa ku jira isaga waxaa laga qaadanayana waxay tahay meydka bani aadamka qofka mdi bani aadamka marka u dhinto najaas ma aha meydkiisu waa daahir qofka mum yacni sidiisa qofka bani aadamku noloshana waa ku daahir markau dhintana waa daahir marka haddii u daahir yahay waa waa in la dhunkan kara marka wax dhibanaysa kaasaa laga qaadanaa xadiidka dhunkashada dabcan ikraam iyo waxna waa la socdaa iyadu shaki male taas kaas marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir qaala baabu maa jaa fi asli fi gusli lmay fii gasli اlmeyiti meydka dhaqidiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay meydka dhaqidiisa wa bihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qaala xadaثana cabdاlwahaab aلthaqafiyu wa cabdاlwahaab ibn cabdilmajid aلthaqafiy عن أيوuبa و أyuب بن أbي تميمة السkhtiyاني عن محمد بن سيrين عن أmi caطيةa qاaلت dkل عlaynaa رasuul الlahi صلى اه sلم nebigaa noo soo galay wanaxnu anaga oo nuغasل bnathu gabadhiisa dhaqayno أma kulثuumin uma kulثuum ahayd riwaayadan marka sidaasay leedahay laakiin riwaayada badan ee aadka u badan waxa ay tahay gabadha ay dhaqayeen waxay ahayd زaynب inay laba qiso tahayna waa dhici kartaa umu kulhuum iyo zaynab labadaba nebi waa ka hormareen sala allahu calayhi wasalam faqaala iqsilnahaa dhaqa halaatan saddex dhaqa ow khamsan shan ama shan dhaqa ow akhara min dalika ama shan wax ka badan in ra-aytunna dalika haddaad aragtaan yacnii middan dambe marka wuxuu u celiyey aragtidooda aragtidooda u celiyey haddii marka aad aragtaan ka badan dhaqa riwaayaadka qaar marka waxay leeyihiin ow sabcan toddoba in ra-aytunna baa aragtaan waa ma iska hor imaanayaan marka ugu badnaan marka toddobadaas jeer in la dhaqo iyo keeniya haddii inta la dhaqo haddii inta la dhaqo kadib ay wax ka yimaadaan markii la dhaqo la nadiifiyey kabacdiyaa wax ka yimid wax ka yimaadeen maxaa la sameynaa bacd ahlilcilmi waxay leeyihin dhaqidaa lagu celinaa hore qaar kalena waxay leeyihin dhaqida lagu celin maayee waa loo weyse qaadaa keliya qaar kalena waxay leeyihin may meeshay wax ka yimaadeen bisaa la dhaqaa ayb aduu marka aqwaashaasaa mas'aladaa iyadana ku jirto ayb haweenku inay haween dhaqaanna waa laga qaadanaa xadiidkan haween marka rag ma dhaqi kara karaan rag ma dhaqi karaan haween ma dhaqi karaan xaaska marka ay tahay labada isqabto mas'alo gaar ah waa iyadana labada isqabto waa mas'alo gaar ah laakiin kuwa aan isqabini ajnabiga kalea maya isma dhaqi karaan abadan haddii marka la waayo maxaa la sameynaa haddii inta la dhaqo haddii meydkii laba nini naa naag baa dhimatay naaga waa la waaye see la yeelaa beddelkii qubayska unbaa la sameynaa waa tayamumaa loo sameynaa inta ugu yaraa la koraa marka daruurada inta ugu yaraa laga koraa aa la isticmaalaa waxayna ku imaaneysaa in loo tayamumo bis khalaas bimaa-in biyo ku dhaqa iyo wasidrin gob geedka gobka caleemihiisa iyo biyo isku jira ku dhaqa marka geedkaas caleemihiisa dee tandiif iyaa laga rabaa saabuun ama wax lamida shaambey marka waa la isticmaali karaa wajcalna ka yeela fil aakhirati midda dambe ugu dambeyso kaafuuran kaafuur ka yeela midda ugu dambeyso kaafuur ow amase shay-an wax oo min kaafuurin kaafuur ay yeela midda dambe marka ku dara faidaa faragtunna haddaad dhammaysaan faaadinnanii isoo ogeysiiye falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu waan ogeysiinay fa alqaa ilaynaa wuxuu noo soo tuuray xaqwahu hoosguntigiisa ayuu noo soo tuuray wa qaala waxau yidhi ashcirnahaa iyaahu marada jirkeeda la xiriirta ka dhiga marada jirkeeda la xiriirta ka yeeloo ka dhiga ayb marka haweenta waxa lagu karfaninaa gorgorad waa ka mid noqonay dabcan oo gorgorad iyo dirici iyo khimaar iyo laba maro ko- kale shan aa lagu karfaninaa ayb وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال حدثتني حفصة عن أم عطية بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة وxaa ku jirtay اغسلنها witran tira isdheer dhaqa وكان فيه اغسلنها ثaلاثا أو خمسا وكاna فيهi waxaa ku jirta ابdأوا بمyaaminha midigta xubnaheeda midigta ka bilaaba ومواadع الوضوءi iyo weysada meelaheeda minhaa iyada ka mida wa kaana fiihi waxaa ku jirta ana umma caطiyata qaalat waxay tidhi wamashatnaahaa waa u shallaynay halaaثata quruunin saddex gees intaan timihii u shallaynaan saddex meelan ka dabnay timihii uga dabnay ayb marka meydka dhaqitaankiisa sidiisa waxaa u horeyso istajadaa u horeyso waxoogaa in la soo jaleeciyo waxyar inta lasoo jaleeciyo ama haddayda sariirtu ay sariir soo jaleecsamaysa ay tahay oo qofkii wax soo fariisanayo kale uu yahay waa waa ku filan tahay haddii kalena inuu qof ka haayo meeshaas ama shaksiga dhaqaayo laftiisa inuu ama jilibkiisa ku celiyo kadibna marka inuu calooshii iyo meelihii marka uu ka riixriixo xoogaa uu ka riixriixo si markaas wixii ka imaan lahaayoo kale ay uga yimaadaan kadib waa u istajeynaa markuu u istajeeyana waa u weeseynaa kabacdina xubnaha midigtou dhaqaa bidixda wadana dhaqaa ayb midigta marka midigta qofka meydka ah kor iyo hoosay kala leedahay kor iyo hoosay kala leedahay marka korow dhaqaa waa gedinaa haddana gadaalow dhaqaa kor iyo gadaalow dhaqaa haddana dhinaca kale kor iyo gadaashiisou dhaqaa hal dhaqmo waaye wahaakada marka sidaas oo marka wuxuu sameynaa oo wuxuu u dhaqaa laba jeer hal dhaqmay noqonaya haddana waa ku celinaa haddana waa ku celinaa ayb marka ugu dambeysana kaafuurkaasi waxyaabahaasu kula dhaqaa ka bacdina waa karfantiyaa lagu duuduubaa marka وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاaصم بن ضمرة عن علي qاaل xadiidkan marka انqطاaca ku jira iبن jurayج xabيib kama mqlin xabيibna cاaصم kama mqlin laba meela انqطاac uga jira عan عaliيi qاala qاala للنبiي صلى الله عليه وسلم نبga wuxuu igu yidhi laa tubriz fakidaka bowdadaada ama cajarkaaga ha muujinin walaa tandur ilaa fakidi xayin walaa mayitin hana fiirinin qof nool iyo qof dhintay bowdadiisa oo cajarkiisa xadiidku marka wuxuu rabaa cajarku inuu cawro yahay marka raggaana laga hadlaa dabcan haweenku waa la ogyahay iyada ragga marka fakidka bowdadooda inay cawro tahay haddii ay cawro tahay marka qof nool iyo qof dhintay isku mid waayo lama feeri karo ma la feerinayo ee meydkii see loo dhaqaa marka meydka waxaa loo dhaqaa maraa lagu asturaa korka looga asturaa qofka khaasilka ahee dhaqaayana dabcan ma feerinayo gacmihiiba wax ku xirxiranaa markuu gacmihii wax ku xirto wuu nadiifinaa marka waa dhaqaa isagoon fiirinaynin ma feerinayo cawradii meydka inaan la fiirinaynuba u keenay hadda xadiidkan maogtahay ayb qaarna waxay leeyihin maraaba lagu kor dhaqaa qamiis iyo wax soo wataa lagu dul dhaqi karaa nacam labadaas qowlba waa jiraan laakiin ahlucilmigu ma isku diidana inaan cawrada meydka inaan la fiirinaynin ama maraha layska xijiyo ha lagu daboolo kor ha looga qabto ama maraha lagu dul dhaqo sidii hadba la yeelayo ayb marka meeshaas xadiid kaloo badanaa soo aroortay xadiid ibni cabaas iyo iyo xadiidi cabdillaahi bni camrin iyo xadiidi jarhad iyo maxamed ibn cabdillahi bni jaxshin xadiidkiisa iyo kulli axaadiidtaas faraha badan waxay wada tilmaamayaan dhammaantood bowdada ama cajarku inuu cawraya waa badan yihiin marka axaadiidtaas xadiid waxaa jira anas oo khaybar markay ahayd nebigu intuu faraskiisa fuulay orodsiiyey markaas riwaayaadkiisa qaar waxay leeyihiin fa xasara isaarahu hoosguntigiisiibuu kor u qaatay oo maradii u hoos ka watay saasaa ku jirta qaarna marka waxay leeyihin fanxasara alisaar yani macawistii iyadii baa kor u qofku markuu orod ku jiro oo uu faras orodsiinayo ama uu shaqo uu haayo dabcan marada iyo waa dhici karta inay kor uga qaadanto xoogaa ee wuxuu nebigu u qasday maahanay dhahayaan aduu khilaaf dheer baa ku jira marka mas'aladaas jilbuhu cawro ma yihiin mase maaha waa ka bukhaarina uu dhahayo xadiidu anas asnadu wa xadiidu jarhad axwad ixtiyaadka xadiidka jarhad uu ku jira qaar kalena waxay u kala qaadayaan cawrada labo waxay leeyihin cawra muqallada iyo cawra mukhafafa cawrada muqalladada marnaba iyada inay muuqato ma aha iska muuqato cawra mukhafafada iyada waa midda marka qofka uu orodka ku jiro shaqo markau ku jiroo kale midda feydmayso ama soo muuqanayso ayb marka taasoo kale marka yuktafar cinda haddii ay tahay xaaladaas marka shaqe iyo qofka uu ku jiro ayb wabihi qaala xadaثna mxamed bn اlmuصfى alxmsiyu qaala xadaثna baqiyaة bn اlwaliid an mubashir bni cubaydi wahuwa abu xafs matruukun waramaahu axmedu bilwadci ibnu maaja halkan xadiid bisow ku leeyahay ninkan qaala xadaثna baqiyaة bn اlwaliid عن زيد بن أسلم عفوا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رsuuل الlahi صلى اه علي وسلم ليغسل mowtاaكم kuwiina dhintay ha dhaqeen almأmuunuuna dadka أmaanada leh kuwa أmaanada u saaxiibka leh ha dhaqeen oo qof faasiq ayaan loo dhiibin meyd inuu dhaqo waayo meydku waxyaabo badan uu u baahan yahayo in la asturo rabaa waxyaabaha dhici karta in lagu arko oo qofka wax dhaqaayo qof asturi karo oo alla ka cabsi leh inuu noqdaa bal ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay tamhiidka mararka qaar waxaa dhacaysuu leeyahay dadka qaar misaajkooda inuu isbedelaa dhici karto ama daawo uu isku bedelo darteed ama xaalad kale inuu yacni xaalaad iska dabiiciya inuu isku bedelaa dhici karto ninkii marka awal yaqaanay haddii uu arko qofkan oo isbedelay wejigiisa markuu arko waxaa laga yaabaa inuu u qaato qofkaas inuu qof inkaaran inuu ahaa oo qaab daran oo xumaan ku dhaqmi jiray inuu u qaataa laga yaaba xaqiiqduna aysa saas ahayn oo waxyaabo markaas uun dee jiro uu qabay wax ka dhalan karo daawooyin uu qaatay wax ka imaan karo inay ahayo inaad dhici karto marka waxyaabahaas qof asturi karaa la rabaa saa darteed marka ibnu cabdilbar isaga wuxuuba leeyahay waxaaba habboon wejiga xataa in la daboolo una arkinba meydka dhanba qofka dhaqaayo lsi si suu daniga in suu uga badbaado suu danigaas malaxumadaas suu uga badbaado qaarna waxaa laga yaabaa inay de wax kale ku arkaan oo ay u maleeyaan ninku inuu weli ahaayo kale iyo xaqiiqduna inaysan waxaasba ku tacalluqinaa dhici karto ayb xadiidkan marka mubashir ibnu cubaydkaasa ku jira waa mawduucba xadiidkan aad u daciifa mawduuc wa bihi qaala xadaثanaa caliy bnu muxamedi qaala xadaثanaa cabdالraxman almuxaaribiyu qaala xadaثanaa cabaad bnu kahiiri can camr bni khaalidi can xabiib bni abi haabiti can caasim bni damrata can caliyi qaala qaala rasuulu اlahi salى اllahu عalayh waslm man gasla meyitan meyd qofkii dhaqo wakafanahu karfaniyo waxannatahu udgiyo waxamalahu qaado oo xambaaro wasallaa calayhi ku tukado walam yufshi calayhi aan faafinin korkiisa maa ra-aa wuxuu arkay aan faafinin kharaja min khatii'atihi gafafyaalkiisa ayuu ka baxaa midla yowmi waladathu ummuhu maalintay hooyadiis dhashay oo kale isagoo ah ayaa dembigiisa u ka noqona ayb xadiidkan marka isnaadkiisu aad uu daciif u yahay oo camru bnu khaalidna waa ku jiraa waa matruuq ninkaas cabaad ibnu kahiirna waa matruuq laba matruuq ayaa ku jirta marka xadiidkan ayb laakiin waxyaabahan in meydka ceebtiisa la asturo iyo waa de wax oo guud ahaan axaadiidta xifdu siri ku soo aroortay unbaa loo deliishanayaa kuwaan daciif baa iska ahaaday wa bihi qaala xadaanaa moxamed bn cabdilmalik bni abi shawaarib qaala xadaanaa cabdulcaziiz bn اlmukhtaar wahuwa dabaaq albasriyu mowlaa xafsa binti siriin hiqat xadiiduhu fi lkutubi sita can suhayl bn abi saalixin can abiyihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man gasala meyitan meyd qofkii dhaqo falyaqtasil ha qubaysto ayb xadiidkan marka waxaa laysku khilaafay marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa bukhaari iyo abu xaatim iyo beyhaqi abulqaasim araafici iyagu waxay rajaxeen mowquuf inuu yahay abulqaasimkan abulqaasim araafici oo faqiiha ah waxaa la yidhaahdaa xadiidka iyo fiqiga xadiidka uu ku xeel dheer yahay haddana fiqiga uu ku caanbaxa ilaahay amarkiisa muxadis wuxuu ahay bilmara abulqaasim araafici alqaswiini aaduu xadiidka u yaqaanay laakiin fiqigu raafici marka la sheegaba fiqigaa kugu soo dhacaya isla markiiba xadiid makuu soo degdegayo ayb intaas marka iyagu mowquufnimaday xoojiyeen ayb waxaa xadiidka marfuucnimo ku saxiixiyey alimaamu tirmidi ibnu xibbaan ibnu xasmi ibnu xajar dhammaan imaam axmed iyo cali bnu lmadinina waxay yidhaahdeen laa yasixu fii hada albaabi shay-un ayb marka in la weysaysta ada waajib ma ahano hadda meyd dhaqidiisu weysada ma jebinayso hadduunan cawrada iyo waxa uunan de taabanin iyo waxyaabaha wax weyse jebiya haddaysan ku qumin isaga dabcan ayb qaala baabu maa jaa-a fii gasli الrajuli imra'atahu wuxuu ku yimid ninka dhaqidiisa ou dhaqayo haweentiisa wa gasli اlmar'ati zawjahaa iyo haweentu inay ninkeeda dhaqdo taasuu baabeeyey marka alimaam ibnu maaja wa bihi qaala xadaanaa moxamed ibnu yaxya qaala xadaanaa axmed bnu khaalidin alwahbiyu whuwa abu saciid saduuq qaala xadaanaa moxamed bn isxaaq can yaxya bni cabaadi bni cabdillaahi bni الzubayr can abiihi can caaishata qaalat low kuntu istaqbaltu min amrii low kuntu haddaan ahaan lahaa istaqbaltu inaan qaabilayo min amrii arrinkayga maa wixii istadbartu arrinkayga xaal uu ka mid yahay maa wixii istadbartu aan gadaal mariyey yani waxa ii dhiman waxa ii dhiman hadda yani waxa iga soo tegey hadday ii dhinaa lahaayeen waayo macnuhu saasay ka wada yani wixii iga tegey hadday ii laabnaan lahaayeen waay marka low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa oo ay horey iga jiri lahayd min amri arrinkayga xaalow ka mid yahay maa wixii istadbartu aan gadaal mariyey yani waxaan gadaal mariyey macnaha wixii iga soo tegey waay hadday hadda ii dhinaa lahaayeen maa gasala annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ma dhaqeen hayru nisaa'ihi haweenkiisa waxaan ahayn ma dhaqeenba xaasaskiisa unbaa dhaqi lahay ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan ibnu isxaaqna riwaayada axmed ayuu ku caddeeyey xadathanii ayuu yidhi tadliiskiisa marka waa laga nabadgela waxaana laga qaadanaa marka haweenku inay dhaqi karaan haweenta ninkeeda inay dhaqi karto hadduu dhinto mas'aladaas marka haweentu inay ninkeeda dhaqi karto ibnu cabdilbar wuxuu soo guuriyey ijmaac wax inay bannaan tahay haweenta ninkeeda waa dhaqi kartaa wax khilaafa male iyada laakiin ninku ma dhaqi karaa haweentiisa jumhuurku waxay qabaan waa u dhaqi karaa ha abuu xaniifa isaga wuxuu ku tegay inuunan dhaqi karin wuxuu ku kala farqiyeyna wuxuu yidhi haweenta iyada weli zawjiyadeedu waa baaqi sababtoo ah waa ciddo tirsanaya haweenta iyada ninka markuu dhinto waa u ciddo tirsanaya sooma afar bil iyo toban waa u ciddo tirsanaysa afar bil iyo tobanay qaadanay marka weli naag la qabo oo kale waayo marka waa wax maxram weli yani waxaan ka ujeedaa ma jirto ajnebinimo kala celinayso ama inay istaabtaan diideyso laakiin ninku haddii uu isagu naagtu hadday dhimato oo ninku uu nool yahay oo ka dambeeyo maadaama uunan u ciddo tirsanaynin uu leeyahay yahe ninku maadaama uunan haweentiisa u ciddo tirsanaynin mowdkiyaa zawjiyadii kala gooyay bis khalaas waay uu leeyahay abuu xaniifa binaan calaa dalika marka ma taabo karo waxay kala noqonayaan sidii laba qofoon istaabo karin laakiin culimada jumhuurku waxay leeyihin zawjiyadii waxbaa ka baaqi ah lafteeda leanna waa dhaxlaa soo maanta muxuu wax ku dhaxlaa zawjiyadoo wax ku dhaxlaa binaan calaa dalika marka axaadiidtanna waa u daliilba soo xadiidka soo socda iyona waa tusaa marka ninkuna haweentiisu waa dhaqi karaa naagtuna ninkeedu waa dhaqi kartaa laakiin labada mas'alo ogow midna waa ijmaaca ku jira midna waa mukhtalafun fiiha taa in loo kala fahmi wabihi qaala xadaثana moxamed bnu yaxya qaala xadaثana axmed bnu xambal qaala xadaثana moxamed bnu salma can moxamed bni isxaaq can yacquuba bni cutbata wahuwa haqafiyu hiqat can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi can caaishaةa qaalat rajaca rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigaa wuxuu ka soo noqday min albaqiici baqiic fawajadanii waa i arkay waa i helay wa ana aniga oo ajidu helaayo oo dareemayo sudaacan madax xanuun fii ra'sii madaxeyga aan ka dareemayo wa ana aquulu aniguna aan dhahayo waa ra'saah huwa faqaala waxau yihi bal ana yaa caa-ishatu waa ra'saah alla madaxaay uma qaala maa daraki low mitti low mitti qablii maa daraki ku dhibi maayo low mitti qablii aniga horteey haddaad dhimato aada dhiman lahayd faqumtu calayki aan adiga kuu istaago faqasaltuki aan ku dhaqo wa kafantuki ku kafaniyo wa sallaytu calayki aan kugu tukado wa dafantuki aan ku duugo arrintaa ku dhibi maysa yani wax fiican wa marka ninku inuu dhaqi karo haweentiisa halkan waa ka qaataan kan laakiin iyaga qolooyinka diidaya waxay leeyihiin yacni dhaqiddaada duugistaada inaan maamulo macnaha inaan maamulo de haddii uu maamulona waa dhaqay waana karfaniyey waa la dhihi karaa laakiin abubakar radia allahu canhu ayaa waxaa dhaqday marku dhintay haweentiisii asmaa bintu cumays asmaa bintu cumaysaa dhaqday bimaxdarin min asaxaaba meelay saxaabadii joogaan wax ku qabsadayna ma jirin oo ma dhaqi kartid iyo dhaha tan taas waa dhanka dabcan haweenta awel taas khilaaf ma lahayn calina radia allaahu canhu faatima isagaa dhaqay cali radia allaahu canhu isagana faatima isagaa dhaqay mana lagu qabsanin isagana marka labada isqabto marka waa inay isdhaqi karaan qaala baabu maa jaءa fi gasli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga dhaqitaankiisii dhaqidii la dhaqay nebiga see loo dhaqay wabihi qaala xadaثanaa saciid bnu yaxya bn اlأzhar alwaasitiyu qaala xadaثanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir qaala xadaثanaa abu burda abu burdahan camr bnu yaziid ayaa layihi ataymiy ضaciifu min afraadi bni maaja can calqamata bni marhad can ibni buraydata can abiihi qaala lama akhaduu markay qaadeen ay gudagaleen macnaha fii gasli nabiyi sal l slam nebiga dhaqidiisa naadaahu munaadin ku dhawaaqa u dhawaaqay min addaakhiliba uga dhawaaqay gudaha markay gudagaleen ama damceen inay dhaqaan nebiga sal l slam laa tanzicuu can rasuuli llahi sal l slam nebiga haka siibinina qamiisahu war rasuulka qamiiskiisa haka siibinina ayaa layidhi marka qamiiskiisa haka siibinina nebiga qamiiskaa lagu dhaqay marka marnaba nebiga lama qaawinin sala allahu calayhi wasalam qamiiskiisa isagoo watay dhaqeen asxaabta marka meydka waa la dhaqi karaa qamiiskiisa isagoo wato de nebiguna gaar ahaan wuxuu sii mudan yahay ama uu sii leeyahay xurmad gaara wabihi qaala xadahanaa yaxya bnu khidaan wa huwa saqaطiyu اlbasriyu maqbulu min afraadi bni maaja qala xadaثna صfwan bnu ciisa qaala akhbarana macmar can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can caliي bn abi طaalibi qaala lama gasla الnabiya salى اllahu عalayhi waslama cali markou dhaqay nebiga dahaba raggii wax ka dhaqou ku jiray dahaba wuxuu gudaga dahaba wuxuu doonay yacni dahaba wuxuu aaday ama uu doonay yaltamisu wuxuu gudagalay inuu raadinayo minhu nebiga xaggiisa maa waxa yultamasu laga raadiyo min almeyiti meyd waxa laga raadiyo yan abubakar markuu gudagalay inuu nebiga dhaqo wuxuu gudagalay inuu ka raadiyo waxa meyd laga raadiyo maxay tahay marka waxaasi ay mimaa yakhruju min almeyit waxa meydka ka soo baxo oo marka ay xubnihiisu jilcaan waxa ka soo baxo min aladaa iyo waxyaabahaas ya waxmaan ka tegey may cali waa cali waxa uu marka dabcan marka wuxuu muhimaddii dhaqidii mar hadduu gelayo wuxuu is yidhi bal fiirfiiri haddii wax laga dhaqa ay ku yaalaan iyo bal fiirfiiriyo is yiri isaga falam yajidhu ma ka helin marka ma unan ka helin faqaala waxa dadka marka ka yimaado ama dhacaan ama waxyaabaha kale wasaqda ma lagu arkin nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi biabii aabbahayan kugu furtaaye aayibu kii wanaagsanaa anta ayibu waa tahay dibta xayan wa dibta mayitan waad wanaagsanaatay adiga oo nool iyo adiga oo meyd ah labadaba waad ku wanaagsanaatay yani waad ku udugtay nolol iyo geeri labadaba mid udug u saaxiibaad kun aada ahaatay ayb wa bihi qaala xadaanaa cabaad bnu yacquub wa huwa arawaajiniy marka intaanan kaas gelin axaadiidtan dabcan xadiidkan sadda waxaa ku jiro yaxya bnu khidaam yaxya bnu khidaamkanna ibn xibaan unbaa towfiiqiya hadda laakin waa la mutaabiciyey wa bihi qaala xadaanaa cabaad bnu yacquub wahuwa arawaajiniy cabaad bnu yacquub alrawaajiniy abu saciid saduuqun raafidiyun xadiiduhu fi lbukhaariyi maqruunun bukhaari wuxuu ugu soo arooray isagoo mid kale ku lamaansan ayb ibnu xibbaan isaga waa ku xeel dheeraaday wuxuu yidhi yastaxiqu tarka bukhaari isagoo maqruunow ku isagoo cid kale la lamaansan buu weri ka wariyey tirmidi iyo ibnu maajahna waa u wariyeen cabaadkanna daqi waxay ka sheegaan waxyaaba aada is leedahay qaarkood de qofka aaminsan waxaas sidee xadiid looga qaatay oo wuxuu leeyahay ibnu khuseyma usoo galay inuu xadiid k ka qaato darteeda ugu soo galay markaasu isagoo sariir fuulo oo waayeel noqday oo ama indhabeelay markaasu wuxuu dhihi jiray qofku markuu usoo galo xadiid inuu ka qaato ou rabo ayuu wax imtixaani jiray marka madhabkiisa iyo ayuuna ku imtixaani jiray shiicanimada markaasu wuxuu le man xafara man xafara alanhaar walbixaar yani webiyaalka iyo badaha iyo yaa jeexjeexay webiga yaa yaa jeexay yaa badda jeexay saas u weydiinaa qofka marka waxay leeyihiin marka wuxuu rabaa in la yidhaha marka cali webiga yaa jeexjeexay oo badahan yaa saa u jeexjeexa cali in la yidhaahdo iyo xuseen iyo marka ibnu khuseyma markuu usoo galay uu sidaas yidhi man xafara alanhaar iyo waxyaabahaas uu la soo galay markaasu wuxuu yidhi cali kaas yaa yeelay cali haye axaadiidtii markuu ka maqlay ka dhegeystay ka dhegeystay iyo haddana wuxuu yidhi man xafara alanhaara walbixaar markaasuu wuxuu yidhi mucaawiya waa camr bnu lcaas waana ka cararay marka marka daqsoodaas allahu aclam hubuudkeeda waana naftana wax unbaa ku jira leanna nin aaminsan webiyaalkan iyo baddan caliyaa sameeyey si xadiid looga qaadanaya soo ma ahayn bidcadu hadday mukafiro tahay ama qofku macluum min addiini bidaruura hadduu inkiro maba waa gaal waa qofka see wax looga qaadanaya marka waxaad moodaa hoogaa qisooyinka in waxsi ka yihiin قال xdثna الحuseين بن زaيد بن علي بن الحuseين بن علي وهuو صدوq رbma أخطأ min أفrاad بن mاجة عن إسmاعيiل بن cبداللahi بن جعفر عن أbيه عن علي qاala qاala رasuل الlه صلى اه سلم إdaa أna mت haddaan dhinto faqsiluunii idhaqa بsبci qirabin igu dhaqa todobo todobo ashuun ama sibraar min bi'rii ceelkayga ka ahaadeen bi'ri qarsin ceelka qarsi la yidhaha bi'ri qarsi intaad ka soo qaadaan toban toddobo ashuun intaad ka soo qaadaan marka igu dhaqa toddobadaas ashuun xaggooda xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif alxusein ibnu zayd kaasaa ku jiro waa dacfi baa ninkaa marka ku jira saa la gooni noqon ayb halkaana iska joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina maxamedin